hay-adda tirakoobka qaranka ayaa magaalada muqdisho ku qabatay madal muhiim ah oo lagu magac daray madasha wadajirka ee iskuud duwidda xogta iyo sidoo kale istaatikisida qaranka madashan ayaa ahayd mid si weyn diiradda lagu saarayo xoojinta iskaashiga iyo wada shaqaynta hay-adaha heer federaal iyo heer dowlad goboleedba si loo helo xog midaysan saxna ah layskuna halayn karo madasha ayaa waxaa kasoo qaybgala mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya wakiilo ka socda dowlad goboleedyada dalka iyo khubro ku takhasusay tirakoobka iyo xogta ururinta agaasimaha guud ee hay-adda staatkista qaranka doctor cabdisalaan maxamed ayaa sharaxaad ka bixiya ugu horeyn kulanka ujeedka wuxuu ahaa hay-adda staatkista qaranka inay soo bandhigto xogta dowladeed ay hayso sidaa ogtihiinba waayahan dambe waxaa kor loo qaaday xogta la heli karo oo mataqaanaa oo lagu soo aruuriyey qaab sahna ah ama qaab administrative data wax loo yaqaano oo laga soo aruuriyay hay-adaha kala duwan dowladda xogtaas annagu waxaanu yeelnaa inaan ka dhigno mid loo isticmaali karo in go-aama lagu gaaro waxaanu ka dhignaa xog la koobo la taxliiliyo u ah in mataqaanaa u fudud in madaxda iyo dadka kala duwanee mataqaanaa dowladnimada soomaaliya iyo xataa soomaalida kale iyo iyo beesha caalamka iyo ciddii xiisaynaysa dheetaba in aan dheetada mataqaanaa aan u diyaarino marka ujeedku shirka marka wuxuu ahaa inaannu iska wareysano bal hortan maxaanu haynaa hayd ahaan iyo sidoo kale hay-adaheebaa dheetada ka shaqeeya waxaa jira sidaa ogtihiin burburkii soomaaliya kadib hay-ado badan oo waxaa jira wadanka soo galay oo xog ka aruuriya kuwa haysta mataqaana ogolaansho hay-adda ka haysta iyo kuwa aan ka haysanba dhanka kale agaasimaha ayaa sheegay waxyaabaha u qabsoomay iyo sidoo kale qorshayaasha u degsan xilligaa la joogo sidii ay u fahmi lahaayeen muhiimadda hay-adda staatistka qaranka ay leedahay inay xogta iyaga lagu soo wareejiyo inaan xogta annagu aan kaydinno inaan xogta annagu aan taxliilino inaan xogta annaga aan soo bandhigno soo bandhigiddeena waxay la mid tahay markaas xog sugan oo dowlad ka soo baxday oo ku turjumi karta waxaa weeyaan xaqiiqda saxda ah ay ku nool yihiin faamilada soomaaliya marka halkan waxaan ka sheegnay waxaan soo qabanay waxyaalo badan baan soo qabanay waxaan soo qabanay waxaa ka mid ahaa sahano badan oo muhiim ah waxaa ka mid ahaa kii loo yaqaanay hadda ugu dambeeyey Somalia Integrated Business Establishment Census oo ahaa tirkoobkii businessyada waxaa ka horreeyey kii ahaa sahanka miisaaniyadda qoyska waxaan sheegnay inaan soo wadno sahan kale oo muhiim ah oo ku saabsan ganacsiyada soomaaliya waxaan kaloo aan sanadkan laftiisa qabanaynaa sahan ku saabsan dhallaanka iyo hooyooyinka oo loo yaqaano multiple cluster